fanaanada soomaaliyeed ee maryan mursal ciise oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa la dhigay cisbitaal magaaladaasi ku yaala iyadoo iminka xaaladeeda caafimaad ay wanaagsan tahay waxaa cisbitaalka haddaba ku booqday waryahyaga khadar maxamed cakule oo warbixintan nooga soo diray maryan mursal ciise waxa ay ka soo degtay dhawaangegyada diyaaradaha caalamiga ee cigaal laakiin waxa ay la kulantay xanuun degdega waxaa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa cisbitaalka royal oo ku yaala degmada axmeddagax ee magaalada hargeysa ayaan ku booqday markii aan soo galay waxaa la joogay dad aad u tiro badan xaaladeedu ma xuma wejigeedana dhoolla caddayn ayaa ka muuqata waxaan leeyahay waa idin salaami waan wanaagsanahay alxamdulilaahi ilaahay wixii uu keeniyey wax celin kara ma jiraan dayuuradda ethoobian ireland baan soo raacay markii hargeysa meeshii aan soo bedelinayay i keentay lug iyo gacanba ay cuslaaday aniga ma garanin xataa strog iyo waxaan sukor keliyaan qabay strog ma aanan qabin marka wiilashii hargeysa usoo socday baa isoo dejiyey oo dhulka iisoo dejiyey weeljeer baa la ii keenay adartuur isbitaal baan tegey isbitaalkii baan ilaa hadda ku sugnahay afar beri waan wanaagsanahay gacmahayga waa ii shaqaynayaan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hal lug baa i culus lugtun waa iska biskoonaysa haddii ilahay ii qadaray haddii kaleetana dasaasay ku soconaysa waqtigayga waa soo qaatay anigu marka iisoo duceeya keliyaan le ummadda soomaaliyeed iyo meel kastoo ay joogaan inta af soomaaliga ku atasha maamo maryan markaa imaanshahaagu hargeysa dhulkaagii muddo dheer aad soo noqnoqonaysay xiise badan aad u hayso unbaad u socotay inaad inaad soo booqato inaan dhulkayga soo booqdo wax badan baa soo shaqeeyey laba bilood inaan nasto laba wiiloon dhalay inaan qalgeeyo oo aroosiyo maslalaha ayaan meel uga dhisay dhulka maslalaha la yidhaaho meel macaano qabow badan oo raaxo badan oo geela geela lagu maalo halkaas baa iimkaygu ah laakiin ilaahay ma qadarin wixii alla qadara waa qadaran yihiin anigoo aan hal maalin caanihii geela soo cabin baa layga soo afqabtay marka iisoo duceeyey in ilaahay caafimaad siiyo aan dhowr caana ah soo cabo dhowr dheelood aan soo cabo iisoo duceeyey intaas keliyaa le waana ku faraxsana say ii jecel yihiin soomaaliya iyagaan ka dhiman waayo ku noolaa wallaahi inta allanda joogo meel kastoo aan aadiy qadamkaa dhiibnaa madariiqa halkee u socotaa waa la bixiyey cuntadaadii aada iyo aad iyagaan ku noolaa ilaahay ha ii daayay dadka aan ka dhashay oo soomaali weyna oo aada ii jecel aad baan ugu faraxsanahay aada baan ugu faraxsan dadkaaf soomaaliga waa la kala baxay haddeer inta ku hadashay qaar ka mid a dadka ay hore isu yaqaaneen oo qaarkood ay dhoofayeen ayaa intii aanay dhoofin waxa ay maqleen warka maryan waxaanay cisbitaalka ugu yimaadeen si ay u soo booqdaan waxa aan weydiiyey qaar ka mid a dadkii aan kula kulmay dusheeda magacyadooda wanaagsan maryan ibraahim cabbaas oo aniga oo halkan maanta ugu imiday fanaanadii caankii maryan mursan bootaal oo halkan aanu maanta kusoo booqanay aniga iyo odaygayga rashiid axmed isla markaasi maasha allah waxnu ku tagnay iyadoo caafimaad qabtaanigoo marka hore waxaan ka imid holand berrina inaanu xagga u baxaan hadalladhaa ku tala jiraa aad iyo aad iyaan idiin salaamayaa idinka iyo bahda baahinta warbaahinta oo khadar u horeeyo waa la soo dhaweeyey dad badan baa soo booqday dad badan baa soo booqday oo maanta waddanka ka mid ah annaguna aan ka mid ahayn waana loo maqaya inta badan oo soo socdaan saaya nabadgelyo rofesor rashiid dareenkaaga ka waran xaaladda laakiin maryan siday tahay maryan horta maantaanu imnimi way iska fiican tahay laakiin way xanuunsanaysaa inantu lugya gacan baa laga helay gacanta midigtu way roon tahay way iska fiican tahay ilaahay bay leedahay waanu ducanaynaa laakiin markii hore maalmii hore say ahayd maaha maanta aad buu wanaagsan maalintii ha markii hore loo eego maanta aad buu fiicantay aad bii sidii hore u dhantay markii maalintii la keenay meesha maryan mursal ciise ayaa kasbatay quluubka dadka soomaalida aadaa kasta oo ay yihiinba inkasta oo ay foolaadkii ugu horreeyey ee heesaaga ahayd haddana ilaa iyo maanta oo la joogo laba kun sagaal iyo toban dadkii ugu waaweynaa iyo dhallinyarada haatan soo kacaysa intuba waxa ay ku raaxaystaan ama ay jecel yihiin codkeeda taasina waa sababta ay ku mutaysatay qalbigeeda wanaagsan iyo iyada oo aan dabeecad ahaan aqoonin sida laysaga weynaysiiye qaybo ka mida bulshada qaarna loola saaxiibo waxaa maryan lagu xasuustaa meel kasta oo ay maraysaba in qof kasta oo soomaaliyeed ay isu taagto yar iyo weyn ama da'du doono ha ahaadee islamarkaana ay raalli geliso oo ay u istaagto salaana kaga bogato waxa ay ku kasbatay inay bulshadu siiso liisanka ay ugu aqoonsan yihiin qof naxariis badan islamarkaana bulshada kuwa ugu hooseeya ku faraxsan inay la noolaato waxay ka badbaadday inay ku milanto qarniyadan iyo sannadaha ugu dembeeyey ee dadka soomaalidu ay magacyada faraha badan la baxeen kooxo ama habqabiil intaana waxay qof kasta ku raalligelisaa sida uu jecel yahay iyadaoo aan marna uga tanaasulin ama aan uga dhaadhicinba mowqifkeeda ku aadan in ay tahay gabarh soomaaliyeed oo dadka soomaalida oo dhammi ay u baahan yihiin iyaduna u baahan khadar maxamed cakule v o e hargeysa